gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey ayaa kulan la qaadatay guddiga aqalka sare u xilsaaran sharciga doorashooyinka iyagoo ka wada hadlay dardargelinta sharcigan oo ay soo meelmariyeen golaha shacabka soomaaliya gudoomiyaha guddiga aqalka sare u xilsaaran sharciga doorashooyinka maxamed amiin sheekh cismaan ayaa ka waramaya ahmiyadda kulankan aad iyo aad waa mahadsantihiin maanta oo ah khamiis saddex iyo labaatanka bishii koowaad laba kun iyo labaatanka waxaa annaga oo ku guda jirna la tashadai aan la samaynayna qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan maanta la kulannay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ah hay-addii fulin lahayd in sharcigan oo soo ansixiyey golaha shacabka maantana horyaalla golaha aqalka sare oo waxa aan ka dhagaysana aragtidooda iyo siday u arkaan sharciga maadaama ay muddo dheer ay shaqo u haayeen qaranka runtii ay tahay hay-addii fulin lahayd waxaan dhegaysanay taladooda iyo tusaalahooda iyo waxyaabahay u arkaan inay muhiim u yihiin sharcigan oo laga yaabo in ama laga afduubay ama technicality ahaan ay u baahan yihiin in fiiro gaara loo yeesho runtii warbixintoodana waan dhegaysanay in waqti fiican ayaana wada qaadanay waxaana aaminsanahay inuu ahaa kulan aad u fiican oo qiimo leh aad iyo aad aynu ku mahad celinaynaa gudoomiyaha guddiga iyo runtii iyo xubnaha la socda ee guddiga ee runtii shaqo fiicanna soo qabtay dalkaana howl muhiima u hayo aan aaminsanahay in sharci micno leh ee ka soo baxa labada gole ee aqalka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mustaqbalkana oo noqdo sharci loo aayo ee waxu tara dadka soomaaliyeed mustaqbalka dhowna aan rajaynayno in lagu wada shaqay doono aad iyo aad ayaan runtii ugu dambeyn uga mahad celinaa guddoomiyaha iyo iyo xubnaha guddiga runtii guddigana qayb ayaa ka qusaysay doorashada maadaama ay yihiin hay-addii fulin lahayd waxyaabaha aan annaga aan ugu talagalna la tashiga waxay tahay maadaama ay farsamahaan iyaga ay ka shaqaynayaan sharcigana ay akhriyeen horena loola tashaday mar labaad wixii ay aaminsan yihiin inay soo dhaafeen iyo talada ay u arkaan inay lagama maarmaan u tahay sharcigan inay ku jirto ayaa runtii muhiim ahayd inaan mar labaad aan dhegaysanno oon runtii waa dhegaysanay waana ka doodnay fikir runtii qoran oo maaragta dhammaystiran ay u arkaan inay laga maarmaan u yihiin sharcigan ayay noo soo gudbiyeen annagana mas-uuliyadda wax naga saaranta waxa waaye sharciga inta aan aqalka ku celin in la tashiyada aan samayno oo dadka khubarada iyo dadka ay khusayso iyo dhammaan wax waliba oo aan aragna inay muhiim u yihiin sharcigan inay ku jiraan runtii inaan si taxadiran oo feejigan aan runtii uga baaradegna kuna soo darna sharciga si uu u kabo runtii dadaalkii hore ay u sameeyeen golaha shacabka taas ayay runtii ahayd arrinta macnaha laga lahaa ee kulankan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimo ismaaciil ibraahim ayaa sheegtay in guddiga aqalka sare ee ka wada hadleen sidii sharciga doorashooyinka loo dardargelin lahaa maanta waxaa noo suura gashay in aan la kulanno guddiga sanatarada aqalka sare ee loo xil saaray inay soo inay kasoo warbixiyaan kasoo tala bixiyaan ay dib u eegaan sharciga hadda qabyada ah oo aqalka golaha shacbiga kasoo dhammaaday oo aqalka sare loo gudbiyey waxaan ka wada tashanaynay muxuu ahaay waxuu naga weydiinayeen aragtideena iyo sida aan u aragno iyo meelaha aan isleenaha alele waxay u baahan yihiin in la habeeyo waxaan runtii nalagu soo dhaweeyey si aada u qurux badan waxay ahayd shir runtii aada isu afgarad ah fikradaha la kala qaadanayay isu soo bandhigaynay arrimaha jira waxayna noogu dhammaatay runtii si qurux badan annakoo soo bandhignay dadaalkeenna